بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا سورة الإخلاص مكية وهي آيات وعفر آيات waxaa lagu radinayaa suuraddan qolada nasaarada ah oo aaminsanaa waxaa la yidhahda tahliif saddex ilaah baa jiray aaminsan yihin iyo kuwa mushrikiina oo ilaahay yidhi duriyad iyo wiilal buu leeyahy waxay suuraddani ka hadlaysaa sifaadka ilaahay jalla wacalaa sifaatu lkamaal ilaahay inuu yahay alghaniyu can kulli maa siwaahu ilahay hodan inuu ka yahay sifaatu naqsi oo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka nasahan yahay bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamed oo calayka asalaatu wasalaam huwa shaanigu waxa weeye allaahu ilaahay axadun mid wey shaanigu waxa weeye ilaahay inuu axad yahay waxaa ku soo degtay baa la yidhi kuwo gaalaabaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaase waxay ku dhaheen sif lanaa rabbaka rabbigaa noo sifee noo tilmaan ma dahab buu ka ma yahay ma fidbaa ma zabarjadbaa ma yaaquudbaa ma wax kalaa markaasaa la soo deji ama waxaa kaloo jira xadiid kaloo odhanaya gaalaa kuwa mushrikiina nebi waxay ku dhaheen noo tilmaan rabbiga kaasaa aayadahan la soo dejiyey suuraddaana la soo dejiyey tilmaamahaas ilaahay inuu leeyahy qul waxaa dhahdaa huwa shaanigu allaahu ilaahay axad axad inuu yahay wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa axad waa waaxid ilaahay weeya laa shariika lah walaa shabiiha lah walaa nadiira lah laa fi daatihi walaa fi sifaatihi walaa fi afcaalihi fa huwa jalla wacalaa waaxidun axadun sida nasaarada ay aaminsan yihiin ma jidho oo waxay leeyihiin waxaa jira saddex ilaah aabbe iyo ibni iyo ruuxulqudus mushrikiintu say aaminsan yihiin oo ilaahyo badan baa jiraan oo waxba kama jiraan marka ilaahay waa waaxid halkaa wax tiraayo kale ma jidho wey wax la mida iyo wax shabahaya wax wax la lehna ma jiraan waaxid ba hadduu yahay dee mana qaybsamayo mana kala barbaroobayo ilaahay waaxidkaas weeyaan subxaanahu wa tacaala koonko dhan buu abuura allaahu axad wey qul huwa allaahu axad allaahu ilaahayna assamadu weeyaan midka xawaa'ijta loola qasdo wey cala dawaam wax allaala wixii kan loo dan sheegto danaha iyo xawaa'ijta guda weeye ilaahay khalqigaa u baahan isaguna uma baahna assamadu ilaahay weeyaan cid ka saraysa ma jidho kan la magan gala wey assamad ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala asayid almaqsuud fii qadaa'i alxaajaat wixii dana isagaa ilaahay baa loo bandhiga lam yelid ilaahay wax ma dhalin welad ma yeelan wey wiilal iyo gabdho iyo welad shaqo kuma leh naqaa'isoo dhan ilaahay waa ka hufan yahy cid kastoo ilaahay welad u sheegtay baa aayadda lagu radinaya qolada yahuud ah waxay dhaheen cusayr ibnullah waa lagu radiy nasaarana almasiixu ibnullah iyana waa la radiy mushrikiintu hal malaa'ikatu banaatullahi ba dhaheen waa la ridi laanna ilmaha iyo weladku waxaa laga maarmaana waalidka inay isku jinsi iyo isku nooc yihiin marka ilaahayna waxaa shaqo kuma leh badiicu samaawaati walardi annaa yakuunu lahu walad walam takun lahu saaxiba lam yalid ilaahay waxma dhalin walam yuulad ilaahay subxaana wa tacaala isna lama dhalin oo kama imaan sidaas maarata dadku uga imaanayaan iyo khalqigu aabbe iyo hooyo shaqo kuma leh wax kastoo la dhalay waa xaadis ilaahayna xaadis maaha waa qadiim azeli marka mawluudan maaha ilaahay waalid iyo walad midna shaqo kuma leh dhinacyadaasoo dhan waxaasoo dhan waa laga huf ilaahi subxana wa tacala waa ka nisahan yahy walam yakun ma ahaan walam yakun ma ahaanin axadun axad kufu'an kuf iyo beegtoon lahu ilaahay subxaanahu wa tacaala axaduntaasi waa kuntaas isimkeedii walam yakun lahu kufu'an ama kufuwan axad ilaahay kaa weeyaan subxaana wa tacala leysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu albasiir weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala xadiid baa odhanaya xadiidu qudsi ah ilaahay dhahaya ibnu aadamku way beeninaya arrintaasna daw uma aha waay cayaya arrintaasna daw uma aha beenintiisu waxa weeyaan marku dhahayo ilaahay ima soo celinayo soo celin ma jidho iyo bacdi iyo isi soo saarid oo abuurkii hore iyo abuurka dambe ilaahay agtiisa waa isku mid soo celinta dambe cayada uu ilaahay insaanku caayahayana ibnu aadamku waa markau dhahayo ilaahay baa welad leh ilaahayna wuxuu yidhi wa ana laxadu samad lam alid walam uulad walam yakun lii kufuwan axad xadiidka imaam bukhaari baa werinaya hadda waxaasoo dhan ilaahay waa ka nasahan yahi subxaana wa tacaala lam yelid walam yuulad maxaa yeelay shay ma jiro la dhalayo ilaa wax la dhalay waa dhimanayaan shay dhimanayaana ma jiro ilaa waa la dhaxlayaa ilaahayna laa yamuutu walaa yuraf mana dhinto mana la dhaxlo shabiihi iyo waxuu shabahaa ma jiraan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waa sidaas suuraddaani marka waa suuraddaas cajabta badan weeyaan afarta aayadood weeye oo kokooban tilmaamihii ilaahay lagu dhammaystiray taasi wataa midda hore aayadda hore waxaa lagu anfiyey tacadud ilaahay tiro shaqa kuma leh allaahu axad midda labaadna nuqsaan baa lagu anfiyey iyo cajzi allaahu samad baa la yidhi ilaahay waa midka loo qasdo wey aayadda saddexaadna ilaahay azaliynimadiisa iyo baaqi ahaanshihiisa ayaa lagu sugo duriyadna waa looga anfiyey iyo tanaasu lam yelid walam yuulad baa la yidhi aayadda afraadna wax la mida iyo andaad iyo abudaad inuusan shaqo ku lahayn baa iyadana lagu caddeeyey walam yakun lahu kufuwan axad baa layidhi waxaa la weriyey qofkii qul huwallaha akhriya fa kaannamaa qara'a bihuluthi lqur'aani qur-aanka saddex meelood meel waa isagoo akhriya xagga ajarka waa xadiid saxiix maxaa yeelay waxaa la yidhi qur-aanku culumta uu ka sheekaynaayo iyo macaarifta iyo macaanida waa saddex culumta qur-aanku towxiid kow axkaam labo qisas saddex suuraddani waxay shamlisay towxiidkii marka thuluthul qur-aan wuxuu ka hadlayba iyadu ay sheegtay ama waa xagga thawaabka qofka qur-aanka saddex meelood meel akhriyo la ajiriya taasna waa lagu tilmaamo suuratulfalaq suuradda la yidhaahdo waa makiyatun waana shan aayadood waa suuradda boqol toban iyo saddexaad waxay ka hadlaysaa suuraddan addoommada waxaa la barayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay magan galaan wixii shar oo dhan ay ka magan galaan xaasid oo dhan ay ka magan galaan suuraddaani marka waa ixda almucawidatayni labada suuradood mucawidatayinka la yidhaahdo middood weeyaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ou naftiisa ku magan gelin jiray oo akhrisan jiray bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam acuudu waxaan magan gala birabbilfalaqi baan magan galay falaqa iyo dhambalanka subaxa rabbigiis ilaa waxa weeyaan habeenkiisa u jiraybaa oo u joogaybaa waagaasaa dhambalmaya oo dilaacaya birabbilfalaqi baan magan gala allahaasaan magan gala falaqi marka sidaas waa lagu tilmaamay ilaahay waa isaga ilaha subxaana wa tacaala faaliqu lisbaax oo markaa subxii baa looga jeedaa oo qofku waxaa la leeyahay subaxaas hadda waxaa loo khasisayaa qofku wuxuu sugayaa waagu inuu u beriyo mugdigii hameenka ka bacdi inuu markaas farax iyo nashaad helo shaqaysto sidaa weeyaan marka waxaa la leeyahay magangal ha la yimaado qul acuudu birabbi lfalaqi baan magangal min shari maa shay sharkii baan ka magangalay khalaqa ilaahay oo abuuray waa min shari jamiici lmakhluuqaat makhluuqaadka dhammaan sharkoodii insi iyo jinni dawaab iyo hawaam iyo min shari kulli mu'din mid kastoo wax dhibo khalaqahu llahu tacaala ilaahay abuuray ayaan ka magangalay wa min shari gaasiqin baan ka magangalay hameenka sharkiisa idaa waqaba markii hameenku mugdiyoobo madoobaado bimacnaa idaa adlama washtadda uu darnaado mugdigiisu dulmatu leyl hameenka mugdigiisu marka uu jiro waxaa faafa baa la yidhi sharka insiga iyo jinniga iyo waxyaalahaas sidaa darteed baa laga magangelayaa wa min shari gaasiqin gaasiqa dayaxana waa lagu fasiraa idaa waqaba markii uu mugdiyoobo mugdigiisu darnaado oo xilliga hameenka iyo bahallada iyo subaacyada iyo waxaasaa soo baxa subaaca iyo tuugta iyo kuwa maakiriinta iyo gubashada iyo dababka iyo inta badan waxay dhacaan hameenka midda kale qofkii markaas waa xilli hameen aho gargaarsi iyo wax ma heli karo gargaarsi iyo waxaas ma heli karayo oo cidusoo haddiiba gargaaraysaa waayadha taasina wata wa min shari gaasiqin idaa waqaba wa min shari nafaathaati baan kan magan galay ilaahay kuwii sawaaxirta ahaa nafafyaalka wax sixiraah ee wax tufayey sharkooda fil cuqadi guntimaha dhexdooda wax ku tufayey oo ku akrinayay oo markaa waa nafafyaal ama wa min shari nafaathaati haweenkii sawaaxirta aha ee saaxiraadka ahaa ee guntimaha gunguntaya fil cuqadi cuqadaha iyo guntimaha dhexdooda guntiyaasha meelaha macnaha gunudyada ah kuwaa sharkoodan ilahay baan ka maangal intay wax xirxidheen oo wax ku waxeeyeen bay wax ku gunguntayeen oo ku tufayeen inay addoommada ilaahay dhibaan oo sixiraan oo nin iyo xaaski kala geeyaan wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah suuraddan birabbi lfalaq iyo birabbinnaas sababta ay ku soo degeen waxaa lagu tilmaamay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa qolo yahuuda balaayo u samaysay nin labiid binulacsam la dhihi jiray baa sixir nebiga u waxeeyey calayhi salatu wasalaam waxbuu isku dardaray sida xadiidka bukhaariga sheegayo waxbuu isku waxeeyey koo iyo toban meelood buu ka gunguntay balaayo kusii waxeeyey markaasaa nebigu wuxuu dareemi jiray waxyigii iyo diintii iyo ma gaarin sixirku ma saamayne laakiin nebigu culays iyo dhib buu dareemi jiray labadan suuradood baa la soo dejiyey iyagii kow iyo toban aayadood weeye kow iyo tobankii guntimood markii aayad la akhriyaba guntin baa furanaysa markii guntin furatana nebigu fudayd buu helaya calayhi salaatu wasalaam fa kaanamaa nushida min ciqaalin dabar in laga sii daaya markaa nebiga moodaa calayhi salaatu wasalaam marka ninkan qisadiisa yahuudiga bukhaari iyo muslimba waa wariyey nin yahuudiyo ahaayo dhib badan jibriil baa la soo dejiyey labadan suuradood baa loo soo dhiibay meeshii sixirka yaallay baa loo sheegay nebigu labadii suuradood baa akhriyey wixii waa furfurteen nebigii nashaad iyo caafimaad buu helay sidaasaa dhacday ninkan marka laftiisu nebigu ka agdhowaa yahuudigaada oo u shaqshaqayn jiray oo khaadimnimu ku jooga meesha nebigu cidna kuma faafin wixii markii la sheegay meeshay joogaan oo ilaahayna ka shaafiyey ninkii yahuudiga ahana lama dilin dee nebigu wuxuu yidhi anigana ilaahay waa i shaafiyey waxaana cidna ku faafin mayno sidaasaa dhacdaa layidhi marka nebiga caqligiisa waxba ma gaarin risaalada iyo diinta gaarsiinteedana waxba ma saamayn xanuun iska caarad oo yimid oo kale ee dadka wanaagsan say u jiradaan oo kale xanuun ugu yimid buu ahaa wa min shari naffaathaati fi lcuqadi sidaa weeyaan marka labadaa suuradood waa lagu wardiyaa waa la akhrisaa dadka jiraan waa lagu akhriyaa qofku hadduu isagu jirada waa isku akhriyaa nebigu markuu seexanaya waa akhrisan jiray waa isku tufi jiray saddex saddex jeer labadooda iyo qul huwallaha waagu markuu barya waa la akhrisaa galabkii waa la akhrisaa waa kaas waa lagu wardiyaa wa min shari xaasidin baan ilaahay ka maangelaya sidaa dheh mid xaasida sharkiis idaa xasada markuu xasadkii sameeyo oo waa midka xaasidku qofka jecel nicmada ilaahay siiyey in laga qaado ay ka zuusho oo ilaahay qismadiisa aan raalliga ku ahayn kaa weeyaan wa min shari xaasidin xaasid sharkiis baan ka maangalay idaa xasada markuu xasadkii u dhaqaaqo iyo xumihii labadan suuradood marka birabbilfalaq iyo birabbinaas waa laba suuradood oo cajaa'iba fadli badan cabdullaahi binu mascuud baa waxaa laga wariyey inuu kitaabka musxafka ka xoqi jiray oo dhihi jiray qur-aanka ha ku darinina waxaan qur-aan ahayn labadan suuradood waa iska adkaare kitaabka ka mid maaha nebigaa la yidhi macnaha inuu magangalkaa la yimaado oo cabdullaahi binu mascuudna uusan markaa akhrin jirin marka kitaabka la akhrinayo arrinkaa isagaa lam yutaabic ibna mascuudin axadun min asaxaaba qof saxaabada ka mid a arrinkaa kuma raacin waxaa asaxday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaada ku akhriyey kitaabka qur-aankana waa iyaga hadda ku yaala waa suwarkii qur-aanka kariimkaa bay ka mid yihiin taasina wata waxaa kaloo dhacday sida uu warinayo dabaraanigu oo sakiirka ku warinayo nebiga waxaa qaninay baa layidhi calayhi salaatu wasalaam dabaqallooc caqrab isagoo tukanaya markuu salaaddii ka baxay buu yidhi lacana allahu caqraba lacanad ha ku dhacdo laa tadacu musalliyan walaa khayro mid tukanaya iyo mid kale midna ka tegi mayso markaasuu biyo iyo milixii u yeertay meeshiibau macnaha masaxay wuxuu ku akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allaahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas intaas buu markaa ku akhriyey baa layidhi suurat nnaas suuradda la yidhaahdo makiyatun weeye waa lix aayadood waa suuradda boqol toban iyo afraad ee suwarka qur-aanka haddaba waa suuraddii labaad oo mucawidataynka tii labaad wey waxaa ilaahay laga magangelayaa inta cadow jidha kan ugu cadowsan waa ibliiska iyo acwaantiisa shayaadiinul insi waljin kitaabka qur-aanka ah ee casiiska waxaa lagu khatimay mucawidataynka birabbilfalaq iyo birabbinnaas faatixadana waa lagu bilaabo si uu u jamciyo bilow wanaagsan iyo dhammaad wanaagsan wadalika gaayat alxusni waljamaal bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa dhahdaa nebi allow acuudu waxaan magan gala asajiiru waaltaji'u birabbi nnaasi dadka rabbigood kii abuuray murabbihim kii barbaariyey mudabiru shu'uunihim arrimahooda allaha maamulaya allaha nooleeyo ahaysiiyey iyagoaan jirin allaha u nicmeeyey dadkii baa la sheegay wax kasta ilaahay baa u rabbiya oo iska leh maca daalika dadkii baa gaar loo sheegay maxaa yeelay iyagaa wax kastaa loo sakhira cilmi iyo caqli waa loo dhiibo waa la siiyey malaa'igtii baa la yidhi binu aadamka nebi aadamnu sujuuda marka khalqiga binu aadamku dadku waa makhluuqaadkay ugu fadli badan yihin qul acuudu waxaa birabbinnaasi baan magan gala melikinnaasi baan magan gala dadka meligooda iyo boqorkooda iska lahaa kuwa dadka wax xukuma iyo kuwa la xukumo kulli wax kasta ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala ilaahi nnaasi baan magan gala dadka ilaahoodii macbuudkoodii allahaasoo laa rabba lahum siwaahu rabbi ka soo haray ma jiro dadku maadaama ay boqorra iyo madax leeyihiin waxaa la leeyahy dee ilaahay isagaa boqorkoodiiyo meligooda ah maadaama umado kale ay caabudaan cid aan ilaahay ahayn dee waxaa la leeyahay ilaahinaasi isagaa ah ilaahay baa dadka ilaahooda isagaa in la magan gala wey marka waa birabbi innaas meliki innaas ilaahi innaas annaas saddex jeeraa lasoo celceli sharafkoodaa la caddaynaya la muujinaya tilmaamihii rabbina waa saddex baa la sheegay arububiya iyo milki iyo ilaahnimada kuwaas baan tilmaamihii saasa loo caddeeyey markaas birabbinnaasi baan magan galay rabbinaaskii ilaahinnaasi ahaa melikinnaasi ahaa oo laga sifeeyo ama laga bedelo ama lagu bayaaniyo intaba icraabo jira weeyaan min shari lwaswaas baan ka magan gala min shari lwaswaasi kii waswaaska ahaayee waswasada badnaa sharkiisa min shari shaydaan alwaswaas ayaan ka magan gala min shari lwaswaas waa min shari shaydaan shaydaanka dadku wuxuu ku tuurayaa xumaan dadku isku laynaya isku diraya waswaaskii alkhannaas gabashada badnaa oo gabanayey waxa weeyaan waa markii ilaahay la xuso addoonka ilaahay xuso buu gabanaya markii dikriga ilaahay la halmaamana waa soo boodaya madaxu keenaya waa waswaasinaya markaas alkhannaas alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahood buu xumaan iyo shar ku ridaya awhaam iyo shakiyaal iyo balaayo ku ridaya alladii yuwaswisu fii suduuri nnaas waswaasku waa codna la maqlimayo qalbigiina waxbuu ku tuuraya alladii yuwaswisu fii suduuri innaas kaasoo min aljinnati ku bayaansan jin iyo wannaasi dad midkaa dadka qalbigooda waswaasinaya waa jin iyo insi shayaadiinu ljinni walinsi weeyaan ilaahay baa yidhi shayaadiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuraa subxaanahu wa tacaala ilahay baa inoo sheegay aayaddu waxay noo caddaynaysaa marka in laga magan galo insiga iyo jinkaba sharkooda shayaadiinul insigu ashaddu iyagaaba ka daran shayaadiinul jinniga oo shaydaankan jinnigu waa gabanaya isagu laakiin kuwaan insigu dadkii waxay u qurxinayaan xumihii iyo macaasidii iyo wax kas mana gabanayaan walmacsuumu man casamahu llahu qofkii ilaahay dhowro ayaana dhowrsoon oo ilaahay ilaalinaya caaisha waxay warisay nebigu calayhi salaatu wasalaam hameenkii marku markuu nebigu firaashkiisa tago hameen kasta labada sacab intou saa isku dhinac dhigo oo saa ugu tufo inuu qul huwallaha akhrin jiray birabbilfalaqna akhrin jira birabbinaas jirkiisa iyo marin jiray jirkiisa inta gacnuhu gaaraan inta madaxa ka soo bilaabo ilaa wejiga ilaa jirkiisa iyo jirka inta saa usoo qaabilsan misna mar labaad buu ku celin jiray qul huwallihii birabilfalaq birabbinaas sidoo kale jirka u marin jiray misna mar saddexaad buu ku celin jiray sidoo kale u marin jiray sidaas ayuu ahaa oo nebiga calayhi salatu wasalaam uu samayn jiray waa xadiidka ay warinayaan asxaabu sunan iyo bukhaari intuba ay warinayaan shayaadiinta marka wax waswaasinaya kuwaa qofka waxay ka galayaan xagga weesada oo waswaas ku rida oo kuwaa waxay ka galayaan xagga salaad oo waswaas ku rida oo waxa weeyaan waa noocyo badan yihiin marka waa laga akhristaa ilaahayna waa laga magan galaa subxaanahu wa tacaala aadaabta aadaabta waxaa ka mid ah marka qur-aanka qofka looga baahan yahay markuu qur-aanka akhrinayo inuu qur-aanka ixtiraam ku akhriyo oo ixtiraamo qur-aanka weyneeyo waxaa ka mid a inuusan qur-aanka taaban ilaa isagoo daahira mooyaane waxaa ka mid a qofka qur-aanka akhrinaya inuu qur-aanka isku carfiyo akhrintiisa u cadaydo oo qur-aankooda afka waddada u maraya waa afka afkii uu nadiifiyo inuu si fiican u fadhiisto inuu dhar wanaagsan qaato inuu qiblada qaabilo inuu hadduu hamaamsado qirada ka joogsado ilaa hamhaamsigu ka tegayo ilaa hamhaamsigaa shaydaanka xaggiisa u ka ahaado inuu shaydaanka iska naaro markuu qur-aanka bilaabayo xataa suurad bilowgeed hadduusan ka bilaabayn inuu tacawudka la yimaado suurad hadduu ka bilaabayo waa inuu bisinkiina ku daro haddii qur-aanka uu mar bilaabo waa inuusan goynin cid kale la hadalkeed haddaan wax daruuraa imaan uusan sheeko dhex gelin ti tartiiba oo xasilooniya qur-aanka inuu u akhriyaa ka mid a qirada hadduu dhammeeyo waxaa fiican baa layidhi inuu yidhaahdo sadaqa allahu alcadiim wa ballaqa rasuuluhu lkariim wa ana calaa dalika min ashaahidiin qur-aanka nadmiga uu ku socdo waa inuu u akhriyo iuusan cagsi ka dhiginoo suuradda bilowgeeda ha ka soo bilaaba ha dhammeeyo laakiin hadduu suuraddu meeshay ku dhammaanaysa inta ka bilaabo korkor u akhriyo taa lama rabo kitaabka qur-aanka waa inuu saaro meel daahir ah oo sarraysa ama meesha boodihiisa dushooda ah oo nadiifka ah waxaa ka mid ah adaabta qur-aanka qofku inuusan qur-aanka marka uu looxaya ka dhaqayo uusan caliyadiisa iyo waxaas uusan ku tirtirin ee biyo ku mayro biyahaas wuu cabbi karaa hadduu isku daaweynayo haddii kalena biyaha qur-aanka lagu mayray meel nadiifa oo aan caguhu ku joogsanayn ha ku shubo waxaa ka mid ah inuu qofku indhihiisa siiyo xaqooda qur-aanka oo musxafka uu fiiriyo xataa qur-aanka hadduu dusha ka yaqaan inuu macnaha indhaha xaqooda siiyo qur-aanka ay fiiriyaan waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka ah inuusan ku fasirin wax arrimahan adduunka ka mid ah oo isaga arrin soo dariday ama ku timid inuusan macnaha qur-aankii la aadin tusaale ahaan waxaa la rabaa qofku sidii loogu talagalay inuusan dhaafin mathalan ninbaa qof baa qof u yimid markaasuu yidhi ji'ta calaa qadarin yaa muuse oo kale ama martidiisiba wuxuu ku yidhi kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fil ayaami alkhaaliya hadalladaa noocaasoo kale isaga arrin addunawiya u timid waa inuusan qur-aanka ku ta'wiilin ama ku fasirin codadka aan fiicnayn ee kuwa heese iyo kuwa ahlufisqigaayo kale waa inuusan qur-aanka ugu hadlin oo ku akhrinin meelaan munaasab ahayn sida suuqyada iyo meelo buuq iyo hugun ka jiro iyo meel dad sufahaayo aan fiicnayn ay fadhiyaan oo kale waa inuusan ku akhrin dadka inuu wax ku weydiisto qur-aanka waa inuusan uga qasdin musxafka waa inuusan xaqirin qur-aanka waa inuusan derbiyada iyo ku qorin dhulka iyo meelaha la midka ah qur-aanka markuu akhriyo dhammeeyo misna waa inuu soo bilaabo shanta aayadooda ugu horeysa ee qur-aanka bilowgiisa ah waa inuu soo bilaabo albaqra waa inuu soo bilaabo markuu qur-aanka dhammeeyo waa inuu dadka inta soo ururiyo ehelkiisa iyo inta u dhow ay wada ducaystaan labada daarood khayrkooda siday selafku samayn jireen oo xilligaasna ducada waa la aqbalaa baa layidhi oo waxa weeyaan birabbinaas markii la dhammeeyana horey baa laga soo bilaabayaa bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin faatixada ilaa shanta aayadood oo albaqara wa ulaa'ika hum lmuflixuun ayaa la keenaya marka qofka waxa la alxaalu lmurtaxil baa layihi qof degado misna rartay qur-aanka u dhameeye misna waa soo bilaaba qur-aanka u dhameeye waa soo bilaaba qofka ugu fiican weeyaan markaasna dee ducada iyana waa cajo badan taho waa la ducaystaa ducadana waa lagu celceliyaa waa lagu celceliyaa arrimaha muhiimka ee arrimaha aakhiro iyo arrimaha muslimiinta iyo madaxda ilaahay inuu wanaajiyey arrimahaas aada loogu duceeyaa iyaduna arrin cajo badan weeye oo aada iyo aad u cajo badan oo in lala yimaado ay muhiim tahay ducada iyada ah tafsiirkii aynu soo wadnay halkaasu inuu ku dhammaaday ilaahay hayna ka aqbalo ilaahayna hayna ka ajarsiiyo miisaanka xasanaadka allah inoo saaro cid kastoo uu gaarana ilaahay ha ku anfaco subxaanahu wa tacaala bismi illaahi alxamdu lilaahi hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزاء مغفرتك والفوز بالجنة والخلاص من النار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا أبدا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمه بعدها أبدا اللهم احشرنا تحت لوائه غدا والحمد لله رب العالمين